halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban afimada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti siddeedda bisha ogost sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
ciidamada etoobiya ee amisom ka tirsan oo lagu eedeeyey inay shan qof oo rayida ku dileen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaad qodobada aad maqli doontaan ka mid ah baabuur iy oo nooca roomeya loo yaqaan soomaaliya loo yaqaan ayaa soo baxay ciidamada etoobiyaanku meel magaalada qarkeeda degan ayaa joojiyey dadkii soo dejiyeen baska waxaa saanahay toban iyo lix qofood shan waa dhimasho lixna waa dhaawac afarun baa ka badbaadmadale
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo muqdisho ku saxeexay heshiis maamul loogu samaynayo gobolladaasi gurtida somalilan oo diiday dalab uu madaxweyne siilaanyo kaga dalbaday inay ka noqdaan go'aankii muddo kordhinta aqbalaanna heshiiska ay xisbiyada ka gaareen wakhtiga doorashada barnaamijkii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad weli maqli doontaane marka horese warkii caalamka magaalada kaabul ayaa maanta xaalad adag ku jirta kadib markii uu dhacay mid ka mid a gacanka hadalladii ugu daraa ee magaalada sannadkan soo maraa dagaalyahaniinta mucaaradka ayaa qaaday weeraray ismidaamina oo xidhiira kuwaas oo jimcihii shalay ka dhacay magaalada kaabul iyo hareeraheeda waxaa weerarka ku dhintay dad konton ka badan oo ay ku jiraan sagaal ku sugnaa saldhig militari oo maraykanku leeyahay dhimashada dadka shicibka ayaa ah tii ugu darayd ee hal weerar wax ku noqota sida uu diiwaan geliyey howlgalka qaramada midoobey ee fadhigiisu yahay magaalada kaabul sida uu kusoo waramaya wariyaha v o eda ayaa suquul dhacdadani waa tii ugu darayd ilaa iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii
ciidamada maali ayaa xoog ku galay hotel ku yaala bartamaha dalka maali iyagoo soo badbaadiyey afar la haystee soona afjaray ismariwaa ka taagnaa hoteelka oo ay mintidiintan xoog ku galeen kuna haysteen muddo ka badan saac kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan qof hoteelka uu weerarkan ka dhacay ayaa ku yaala magaalada severa oo qiyaastii kilomitr dhinaca waqooyiga bari ka xigta caasimada dalkaasi maali ee bamako ciidamada ammaanka ee dalka maali oo saakay ku guulaystay inay xoog ku galaan hoteelka iyagoo gacan ka helaya kuwa faransiiska ayaa waxay sheegeen in hoteelkaasi adeegsan jireen shaqaalaha qaramada midoobey waxay halkaasi ka sii daayeen afar qof oo koox mintid ah kooxda mintidka ay haysteen iyagoo sidoo kale sheegay in halkaasi ay ka heleen saddex meyd oo kale intii uu weerarka socday ayay kooxdan dishay ilaa iyo lix qof oo kale oo ay haysteen afarta qof ee lasoo badbaadiyey ayaa la shaqaynayay qaramada midoobay kuwa oo isugu jiray laba qof oo u dhashay koonfur afrika qof u dhashay ruushka iyo qof u dhashay dalka ukrain qiyaastii siddeed boqoloo muhaajir ayaa gaadhay dalka talyaaniga maanta sabti ahayd iyagoo saaran markab ay norway leedahay kaasi oo kasoo badbaadiyey xeebaha libiya khamiistii lasoo dhaafay ciidamada ilaalada xeebaha libiya ayaa sheegay in afartan caruur iyo afar iyo sagaashan dumar ah ay ka mid ahaayeen muhaajiriintaasi oona la aaminsan yahay in badankooda ay kasoo carareen dalalka suuriya iyo weliba dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya muhaajiriinta ayaa la gaadhsiiyey dekadda regio calabria halkaasi oo gurmad caafimaad loogu fidinayo loogana wareejin doono xarumaha qaabiladda qaxootiga ee dalka talyaaniga
halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal aanu gudagalna qeybaha ka haray idaacaddeenna aan ku bilownay ee ciidamada ethoobiya ee qeybta ka ah amisom ayaa lagu eedeeyey inay shan qof oo rayida ku dileen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan oo ciidamada wadajirku ay shalay qabsadeen dadka deegaanka halgan oo v o eda la hadlay ayaa ciidamada ethoobiya ku eedeeyey inay dad rayida baabuur kala degeen kadibna toogteen sidoo kale waxay sheegeen in shilkan ay ku dhaawacmeen lix qof oo kale haddaba cabdiraxmaan xuseen furre waryahayaga ayaa sida ay wax u dhaceen ka wareystay mid ka mid ah dadka degaan halgan oo magaciisa aan u qarinay sababo dhinaca ammaanka ah maanta saaka magaalada halgan degana wax ku dhintay oday waayeela odagaa dad badan oo qaraabo lahaa soo aaday tacsidiisii waan gartay dabadeed baabuur iy oo nooca roomeya loo yaqaan soomaaliya loo yaqaan ayaa soo baxay ciidamada etoobiyaanku meel magaalada qarkeeda degan ayaa joojiyey dadkii soo dejiyeen baska waxaa saanahay toban iyo lix qofood shan waa dhimasho lixna waa dhaawac afarun baa ka badbaadmadale waan gartay marka halkee markaasi dhibaatadu ay ka dhacday meelda magaalada gudaha meel magaalada qarkeeda qofka hadda ku muuqday magaalada naaligeeska adiga galbeedka baa kasoo gelaya dhinaca beduuna xitaa darbooyinka waa burbursan yihiin oo soo qaaday dhabacar dhinaca dad kasoo gala ma- magaalada ku xabad salaad duhur la dukan xabad ku rieen waa joojiyey dadka baabuurka ka badbaadsan inoo sheegeen way soo dejiyeen way soo wadeen dadka risaasay la dhaceen maxay tahay sababta dadka loo weeraray wala horta aniga iga baxday wax dhoo kama magara haye laakiin waxay sheegaysaa kidiyaar ay amisanada meelaha tilay sawiray qaaday aagii baabu ka soo galay wuxuu ku sheegay inuu al-shabaab meelaha ka agdhowaan
marka ma waxaa loo weeraray tuun ahaa inay dadkani al-shabaab yihiin qooshuhu saas waa laakiin dadkan dad reeyo la dejiyey oo gacanta lagu dhigo la wareystay waayo dukumentiyada qaarkood laga qaaday marka kicii ma aqaan laakiin markuu waro oo waxaa jira dhahayo diyaarada sawir sameeyey oo meelahaas maaragtay al-shabaab ku sheegay laakiin dadkaasi dadka dilay inay ciidamada etoobiyaanka ee ka tirsan amsan yihiin idinka ayaa idii xaqiijiyey dadka magaalooyinka ku gadaaman yihiin ilaa xal ilaa shayna dul fadhiyeen meeshaan joogaan meydka ka soo qaadnay udhayno waa ciidamada etoobiya orda aniga de inay ciidanka meesha jooga dhacdo ciidanka meesha ma jooga ciidanka meesha jooga waan gartay E, bal waxaad noo sheegtaa dadka la laayay maxay ahaayeen ma- dad macnaha odayaal ah mise dad dhallinyaro ah Een, waxaana sheegtay inay usii socdeen goob duuga miya sidaas biyaan u fahmay tacsiyaha wallahi dadkaas waxaa waaye dad dhallinyaray u badan yihiin nin oday ah ku jira oo caam ahay oo dadka dibad qurba joog ahay haddana midnaan soomaaliya joogay marka inta kale dhalinyaro banaaye Een, maamulka een, gobolka hiiraan iyo odayaasha dhaqanka ee degmadaasi iyo arrintan ma kala hadasheen wixii dhacay wax annaga dadka deegaanka iyo ayagu wax wadahada ma dhexmari kolay qolooyin wax kala socotay waxaa jiray dadka oo la- nimankan amison la socdo dadka soomaalida ah wadahadal weli ma aanan gelin laakiin waa rajaynaa inaan wadahadalno oo dadkaas inay hal ka bixiyaan hal ka dhiibaan sida qaabka u dhintay haddana waxay ugu maqaalaan in laba askari oo ka mida lasoo xiriyay oo nimankii falkaa geystaan
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka degan deegaanka halgan ee gobolka hiiraan oo qadka taleefonka ugu warramaya cabdiraxmaan xuseen furre ninkaas oo aan qarinay magaciisa sababa la xiriira dhinaca ammaanka
fiidnimo wanaagsan mar kale xarunta madaxtooyada ee soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu saxeexay heshiiska maamul samaynta gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan kulanka ayaa lagu saxeexay kulankan heshiiska lagu saxeexay waxaa ka qayb galay madaxda dowladda soomaaliya iyo weli- weliba wakiilada bulshada caalamka iyadoo heshiiskan ay saxeexeen guddoomiyaasha labada gobol iyo wasiirada iyo weliba xildhibaanada goboladaasi kasoo jeeda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste heshiiskan oo ka kooban labayo toban qodob ayaa labada dhinac waxaa u kala saxiixay guddoomiyaasha labada gobol iyo labayo toban wasiir oo ka soo jeeda gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana qodobada la saxiixay ugu muhiimsan in la heshiisiiyo beelaha gobolladaasi degan in la sameeyo guddi farsamo oo ay ku wada jiraan labada dhinac in xukuumadda soomaaliya ay mas-uul ka tahay habsami u socodka shirweynaha maamulka loogu samaynayo labada gobol iyo in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono ciddii carqaladaysa hannaanka shirka u soconayo madasha heshiiska lagu saxiixaya ayaa waxaa ugu horrayn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa waxaana uu sheegay in inkastoo ay dhici karto in caqabado lagala kulmo hirgelinta howlaha shirka maamulka loogu samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay misano kalsooni badan ku qabaan dadka ka soo jeeda labada gobol oo hamuun u qaba in maamul loo sameeyo waxaana uu xusay in wejiga koowaad ee shirka uu furmi doono kowda sebteembar waxaa rajo weyn iyo kalsooni aan ka qabnaa dadka labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo sida ay u sugayaan oo hadda maamuladoodii ay halkan idinkaga caddeeyeen waxaanan marnaba dhayaalsanaynin in jidka naga horeeya uusan ahayn jid ku wada ku wada goglan fiyoore waa jiri doonaan laakiin waxaan ugu gudbi doonaa isgacanqabsi iskaashi waxaan la tashan doonaa haddaynu nahay wasaaradda arrimaha gudaha oo xukuumadda federaalka u qaabilsan samaynta maamulkan wasiiradii aad arkaydeen ee heshiiskan saxiixay xildhibaanada ka soo jeeda siyaasiyiinta dhaqanka dhallinyarada haweenka iyo dhammaan bulshada noocyadeeda kala duwan ee labadaas gobol Eh, runtii waxaan fursad weyn siin doonaa haddii ilaa yidhaahdo sidii isfahan siyaasadeed loo gaari lahaa waa ka warhaysaan geedi socodkii maamul u samaynta wuxuu marayaa meel gabagaba ah wejiga koowaad ee shirka kowda ilaa labaatanka bisha sebtembar oo socon doonaa guddiga farsamada daadihin doona iyo guddiga heer wasiir ee maamul u samaynta wuxuuna ahaan doonaa odayaasha dhaqanka iyo dib u heshiisiinta beelaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa qeexay in maamulka loo samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu dhammaystir u yahay nidaamka federaalka oo muddo badan laga shaqaynayey maantana meel kasta oo soomaaliya ka mid ahi uu leeyahay maamul lagala xisaabtamo maanta waxaa abuurmay tii ugu dambaysay ay bilaabatay maamullo dalka oo dhan ka jira ilaahay idankiisa oo leh mas-uuliyaddii qaybaha kala duwan ee dalkao dhan oo wax laga weydiinayo maamuladaasi waa jilcan yihiin waa daciif waa dhihi karnaa dhulka ay xukumaan weli gacanta kuma wada hayaan waa dhihi karnaa yacnii sifooyin badan waa la xidhiiri karnaa maamulka laakiin soomaaliya maanta buqcad kasta iyo mitir kasta oo ka tirsan wuxuu leeyahay dad mas-uul ka ah oo aan ahayn keliya dowladda federaalka dowladda federaalka dabcan dalkao dhan ayay mas-uul ka tahay laakiin qayb kasta oo soomaaliya ka tirsan dadaa maanta wax laga weydiinaya maanta soomaaliya jabtarkaasi soo gunaanaday hadda waxaan u istaagaynaa markaan ka soo jeesanno maamulkan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan oo ah sida la sheegay kan muqdishona aan ku darno dabcan caasimadii ah waxaan usoo jeesanayna maamuladaas jira sidii loo xoojin lahaa institutionskaasi loo dhisi lahay waajibaadkii ay lahaayeen sidii ay si sahlan ugu gudan lahaayeen mas-uuliyadda soo xigta ah dowladda federaalka waa sidaas laakiin degme hebel reer hebel iyo reer hebelaa isku diriray iyo degme hebel maxaanku yidhaahdaay waxaa ka dhacay muxuu ahay dhibaato waa looga horeeyaa dowladda federaalka dowlad kale iyo mas-uuliyad kale ee maamul kale uga horraysaa jirto ugu dambayntii waxaa goobta heshiiskani uu ka dhacayay hadallo kooban ka jeediyey guddoomiyaasha labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe cabdifataax xasan afrax iyo cali cabdulaahi xuseen guudlaawe waxa waaye qof kasta oo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu waddankiisa wax ka noqdo madaxna loo noqdo asigana madax uu noqdo taariikhda ama ilbiriqsi ka mida ilbiriqsiyadana uu la kulmo oo noloshiisa ah micno kuma fadhiso hebel ayaa meeshaan ku qoran iyo hebelaa ka maqan laakiin waxaa micno ummadda aan ka soo jeedna inaan wax fiican aanu qabanno oon wax u dhisno sidaas darteed waxaan leeyahay qalbi wanaagsan iyo laab furan ha lagu soo dhoweeyo heshiiskan anigoo wakiilka ummadda gobolka shabeellada dhexe waxaan aad ugu faraxsannahay oon soo dhowaynaynaa xafladan lagu midaynayo ama maamulka loogu samaynayo labada gobol gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan mana ahan inaan anigu iska imid ummadda gobolka shabeellada dhexe iyagaa ii soo wakiisheen shirar badanaan galnay raalli ahaashatooda ayaan halkan ku imiday waan soo dhowaynaynaa saxiixa heshiiskan maamulka loogu samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xubno ka tirsan labada gole ee dowladda xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya dowlad goboleedka igad iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington golaha guurtida somalilan ayaa maanta diiday codsi uu madaxweyne siilaanyo kaga codsaday inay dib uga noqdaan go-aankii muddo kordhinta islamarkaana ay ogolaadaan heshiiskii saddexda xisbi ee dhigayay in doorashada somalilan ay dhacdo bisha desembar ee sanadka dambe didmada golaha guurtida ayaa timid kadib markii ay maanta kulan la qaateen madaxweyne siilaanyo haddaba wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa wareystay gudoomiye ku-xigeenka golaha guurtida somalilan siciid jaamac cali islamarkaana haatan ah kusimaha gudoomiyaha
madaxweynuhu isagaa noo yeeray wuxuuna noogu yeeray soo jeedin abiil bay ahayd in muddo kordhintii uu golahu ugu kordhiyey madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha golaha wakiilada maadaama ay jirto oo buuqyo iyo waxyaabo maaragtay mucaaradka iyo axsaabta iyo aragtiyo badanoo maaragtay aanay dee lagu wada midaysnayn heshiisyo iyo go-aamo la soo saaray in bal sidii laysu waafajin lahaa go-aanka iyo heshiis heshiiskii saddexda xusbi iyo madaxweyne xukuumaddu ay wada galeen arrintaasuu noogu yeeray annaguna kamaanan yeelin madaxweynaha heshiis ay qaateen dee axsaab oo sharciga dee baalmarsan inaanu burburino go-aankii dastuuriga ahaa ee goluhu uu sida sharciga u gaadhay kamaana yeelin waxaanu ku adkaysanay go-aankii uu goluha guurtu gaaray inuu sidiisii yahay oo halkiisii weli baalixka yahay idinkii go-aan golaad soo saarteen isla markaana muddo kordhin baad samayseen guddiyi doorashooyinku waktiba iyaguna ay tilmaameen oo yidhahdeen xilligaasaan qoman karana doorashadii axsaabtii macaaridka iyo weliba kii muxaafidka ah oo xukuumaddii goobjoog ka tahay heshiisiya waxay soo saareen qodobo kala duwan ay ku heshiiyeen wakhti gaara hadda madaxweyne baa idin yeedhay sumaydaan afgaran in arrinkii dib loogu noqdo waxaa la durasaya oo la tilmaamayaa in halka keliya tee loo mari karayaa tahay maxkamadda sare ee dastuuriga in loo gudbo oo arrinkaa laga garnoqo iyo taa diyaar mowtin in laga garnoqo arrinka maxkamadda dastuuriga waxa ay xa- een, ay xaq u leedahay oo marka keliya xaqa u leedahay waxa weeyaan qodob dastuuriya marka dee hay-adaha dowladda isku qabtaan haddii ay leeyihiin qodobada dastuurka oo guurtadu ay cudsatay baanu dood ka leenahay oo aanu maxkamadda gudbinaynaa taana waxba ka maxkamadda dastuuriga dee iyadaa leh haddii laakiin laleeyahay go-aanka kan baanba sharci ahayn dee i don't know waxa laga qaban doono laakiin anagu mar kastaba maxkamadda dastuuriga ah waa ku qanacsanayaanu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha guurtida somalilan saciid jaamac cali oo u waramaya wariyahayaga cabdixakeen maxamuud shirwac
weli waxaanu ku jiraa arrimihii amaba wararkii nooga yimid somalilan ee dhinaca kalena faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa diidmada golaha guurtida waa warbixintii hadda aynu dhege- waraysigii hadda aynu dhegeysanaynay waxa uu ku tilmaamay nasiib darro isaga oo in goluhu isagoo sheegay in goluhu ay lumiyeen ixtiraamkii loo hayay islamarkaasna ay keligood eegayaan danahooda gaarka faysal cali waraabe ayaa khadka telefoonka igu waramay galabta
horta waa waa waa guud darro weye waa guud darro nasiib darro dhacda weye waxaana caddaatay de marka inay guurtu inaanay dadka iyo ummadda midna danaynayn oy danahooda ay eegayaan ixtiraamkii uu ku lahaa madaxweynuhu iyo shacbiga reer somaliland baa ay ay ay ay ka leexdeen marka waxaan u arkaanaa inay tahay lugooyadii hore ay kula jireen dalka in bay sii wadayaan wax taasna wax la aqbali kala maaha dalka u u gardaduubaan maayo magaranaysaay guurtii aan sharci ku fadhiyin sharcina aan ku go-aansanin artiklada qaadatay aan wax sharci ahayn oo aan agaari jirin dhibaata jirin wixii awoodda siinayay aanay jirin waxaan u arkaan inay de ay gaf weyn sameeyeen waan gartay marka muranku marka la eego dhinaca xilliga waa saddex bilood oo qura waa december ilaa abriil ama aan dhaana afar biloodba marka m- waxba uma dhexeeyaan sida dadka qaar ay ku doodaan haddii aad idinku tanaasushaan iska ogolaataan ka war horta anagu waanu tanaasulnay gobasha dowladda qabatay waxa u in la tanaasulo arrintu sanad ba aheyd oo commissionku qaatay saddex wada saddex cusbina isku ogolaadeen adduunkana uu nagu ogolaaday markaa markii ay abbaasgareen waayeen waxay yani gobashay sameeyeen haddaa gusaynaa waa cobranas isku yimaadaan meel dhexo anigu lix bilood baan ku darnay markaa iyo waxay hadheen afar bilood kasoo kacaan meeshana dee madaxweyne ku-xigeen baa saxeexay iyo saddex cusbaa saxeexay anagu afar bilood waxba nalan lahaa laakiin waxaan arkaynaa inaanay haddii dow- u- ay u gudubto two seventeenka dow- ay u u gudubto inuu dalkeedu mugdi geliyo kow waa mid horta lacagta ee adduunkana siinaya two thousand sixteen ay dhammaanaysaa waa laba ee shacbiga kuma midhaysna waa ku kala waa ku kala qa- qaybsanaanaynaa waa saddex ee two thousand seventeenka dow- waxaa jirta doorashadii dow- dowladaha hoose ayaa iyadoo inaan la qabto tahay markaas saddex doorasho lama qaban karayo laakiin Waa anagu gartay.
waxaan taageersanahay madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu leeyahay war aniga anigii doorashada doonayay la ii kordhiyey ma rabo dalku waxaan dadka dalkan ka horeysanya dantayda afarta bilood anaa ka kacay bay leeyahay marka iyaga maxaa ka galay takeholders oo ku heshiisan yihin marka waxa weeye saasaan u yeelnay marka waxaan jecelahay insha allahu tacaala in si dhaqsaa noogu dhammaato
kaasi waxa uu ahaa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucud oo khadka telefoonkai hargeysa igu rameeyey isla mowduuc arrintaasi ku saabsan waxaannu idinku haynaa barnaamijka martida mikrofoonka waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofanka oo toddobaad walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga golaha guurtida somalilan ayaa maanta diiday codsi uu madaxweyne siilaanyo kaga codsaday inay dib uga noqdaan go'aankii muddo kordhinta islamarkaana ay ogolaadaan heshiiskii saddexda xisbi ee dhigayay in doorashada somalilan ay dhacdo bisha desembar ee sannadka dambe diidmada golaha guurtida ayaa timid kadib markii ay maanta kulan la qaateen madaxweyne axmed siilaanyo haddaba muranka doorashada ee soo noqnoqday iyo waxa ay uga dhigan tahay siyaasadda somalilan ayaan ku eegaynaa barnaamijka martida mikrofanka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah brofeor maxamuud cabdi sheekh axmed hormuudka macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxaana ka qora arrimaha somalilan iyo geeska afrika marka u horeysa brofesor maxamuud kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofanka idaacadda v o laanta afka soomaaliga aan ku bilowna ee muddo kordhintan iyo walaacan siyaasadeed ee somalilan ka taagan maxaad waxaad moodaa inuu soo noqnoqonayo bal marka hore si guud maxay yihiin waxa la ysku hayo
waa si fiican marka hore waxa la ysku hayo ee soo noqnoqonayaa waxa weeye maaha runtii shaksiyaad ishaya maaha kooxa ishaya maaha xisbiyo iyo maogtahay guurtooda ishaya maaha madaxtooyada iyo guurtooda ishaya ee waxa weeye nidaamka wadanka oo ishaya weeye marka runtii marka taa micnaheeguna waxa weeye wadanka somalilan waxaa ka wada shaqeeya dhowr sharci oo dhowrkaa sharci yihiin sharciga dhaqanka oo dee dhaqanka soomaaliga ah oo guurtu u taagan tahay iyo dhaqanka liberal systemka ama liberal demoqraciga ee xisbiyada badan leh marka labadaa system oo ishaysta oo labadiiba somalilan ka wada jiro oo labadiiba sharci yihiin ayaa runtii ishaysta marka taas ayaana u ah sal aasaaska maogtahay sababta ay usoo noqnoqonayaan ishaysigani ama ay usoo noqonayaan isqabsigani ama is-eedayntu ay usoo noqnoqonayso wa waa gartay sidaan ognahay maxamuud muddo kordhintan waqtiyo kala duwan ayaa laqab ayaa loo qabtay tusaale ahaan golaha gurtida waxay u qabteen bisha april labada kun toddobiyo tobanka guddiga ama commishinka doorashooyinkuna waxay leeyihiin waxay dhacaysaa juun labada kun lixiyo tobanka xisbiyada iyo dowladduna waa tii ay isku raaceen december labada kun lixiyo tobanka saddexdaa muddo markaad eegto keebaa ama ay suurtagal tahay in doorasho ay ku qabsoonto oo laysugu iman karaa intaan horta laga hadal doorasho keebay ku qabsoomaysaa waxaa muhiima in magaca la taabto oo la saro oon in yar dib ugu noqdo qodobkii hore ahaa dhaqankan ishaysa marka maxay keenaysaa ishaysigan ishaysiga wuxuu keenayaa runtii somaliland ma waxa weeyaan qaab qabiiliyahoo qabiil waxay ku qaybsato mise waa xisbiyo oo liberal system kaas ayuu kolka horeba confusion ka taagan yahay laakiin kolkaan eegno kan maogtahay kororsiga saddexduba waxa ay sheegayaan in waktigii loogu talagalay doorashadu ayna ku qabsoomeynin marka ta ugu dhow waxa weeyaan malaha ta marka laga reebo ishaysiga iyo laga reebo iyo kooxaha ishaysta ee laga eego waaqiciga iyo dusha guud laga eego sharciyadii doorashada lagu sameyn lahaa oo runtii sharciga ugu adagna yahay saami qaybsiga saami qaybsiga ama se gobollada u qaybsanaya ma gobolla lagu qaybsanaya ma beelaa lagu qaybsanaya ma waxaa lagu qaybsanaya maogtahay xisbiyaa lagu qaybsanaya marka halkaas ayaa ay ay ka taagan tahay runtiina markaa taa eegtid waa ta ay guurtigu cuskanayaan ee ay leeyihiin doorashada saddex bilood waxaan ugu darnay waayo sharciyadaas oo dhan baa ayaa ayaa qabyo ah waxaana loo baahan yahay haddii matalan laysu raaco oo kale tareeraha laysu raaco minaheyga waxay dhiganaysaa in dastuurka dib loo furo runtii noqonaysaa oo qaabkan xisbiyada badan laga saaro oo xis lagu soo celiyo xadiqarameedkii burco kasoo baxay ahaayeen somaliland beelo ama clan base ay ku qaybsato wax ay ku qaybsato marka taasina waa adkaanaysaa haddii la yidhaahdo kan iminka doorashada ee lagu galay baarlamaanka iminka uu fadhiyo oo runtii ka ugu culusa marka laga reebo madaxtooyada waxaa ugu badan la qaybsanaya waa baarlamaanka ama dadka somaliland ay qaybsanayaan ama ay qaybsanayaan gobolada somaliland ay qaybsanaya haddii tan lagu qaybiyana runtii waxaa sharci hor horaa jiro odhanayay in markaas kumeel gaar ahaan loogu galo sharciga ah oo kolkaa lagu qaybsaday gobollo oo mar labaad aan lagu soo celin ee wadanka tirakoob laga qabto amaba haddii xitaa gobolo noqonayo gobolada xuduuhoogii la sugo iyo degmooyinka oo runtii iyadna adag waxaaso dhan la isku haystaba maalintii bilaabmay haystigu ilaa maanta imise bilood baa iyadna lumay imise toddobaad baa lumay imisaa sii lumi doono inta lasi haysto wa waa gartay hadda waa markii shanaad ee waktiga loo kordhiyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddaanan qaldanayn golaha wakiiladana waa markii saddexaad waa markii saddexaad oo muddo ay kororsadaan maxaa soo celcelinaya kula tahay murankan somalilan doorashooyinkeedii hore marka la fiiriyo taariikhda waxay ahay waxay ahaayeen doorashooyin dadkii korjoogtada ka ahaa ee beesha caalamkuba ay yaro ammaanayeen dhaqankan soo soo celcelinaya in waktiga la kororsado muxuu yahay colaada waa si fiican waxaa mashaakilka ka taagan waa waxay dib ugu noqonaysaa ti qodobkii hore markii hore ka hadlay ee ahayd waxaa soo celcelinaya waxa weeye laba dhaqan ama labada nidaam ee somaliland wada qaadatay ah ka guurta ugu taaganta oo ah in somalilan beela wax ku qaybsato runtii guud waxay ku fadhiyaan dee beelaha somalilan oo qaybsatay iyo ka xisbiyada badan labadaas ayaa isdiidan mar runtiin waxaan isleeyahay wayna soo noqnoqon doontaa dee kordhintan iyo qabsigan iyo xisbiyadani waayo waxa ka jira somalilan iyo soomaalidaba malaha dhammaantoodba mashaakilka ugu badane jira waxa weeyaan war ma waxaan wax ku qaybsanaa waxaa waddankii qeexnayn ma waxaan wax ku qaybsanaa beelo mise waxaan ku qaybsanaa wax xisbiyo waxaa la arkayaa un markuu karka dherigu karo le dherigii baa inagu karay laakiin wixii karka keenayey weli lama daboolin dherigu kolba dherigu kari doonaa markuu karana waa la qaboojin doonaa baan qaboojin la dili doonaa xumadda la jebin doonaa laakiin dee ma xalinaysa taasi ilaa la soro naburka oo naburkana waxaa ku hoos jira uu yahay nidaamka dhowrkaa nidaam ee isku haysta waddanka ee mid aan loo biyo shubanin wa waa gartay brofeor maxamuud markaan taa laftirkeeda daba raacno suurtagalnimada doorashada laftirkeeda haddaan ka eegno diiwaangelinta waxay ahayd in ay bilaabato bishii julaay ee lasoo dhaafay muddada ugu fog ee waktiyadan wakhtiyadan saddexdahee laysku haysto loo qabtayna haddiiba laysku raaco waa abril labada kun toddobiyo tobanka sidii adiga aad xustay xilligaa iyo diyaar garowga socda markaad isbarbar dhigto ma kula tahay in doorasho lagu gaari karo somalilan ilama muuqato in lagu gaadhayo ilaa iyo la xaliyo nidaamka la qaadanayo waayo waxa haddii la yidhahdo masalan oo kale imika waxa la samaynayaa diiwaangelinta doorashooyinka codbixiyaasha waxaa jira goobo iyo gobollo iyo degmooyin isku haysta xuduudaa jira matalan kuwaasoo kale wayna jireen oo way soo socdeen doorashooyin meel waxaa jira doorashooyinkii dhacay somalilan oo dhan runtii ayna ka dhicin oo ayna ka qabsoomin sababtuna ay tahay xuduudahaas oon la sugin markaa sharcigaas waa inuu baarlamaan ka soo baxaa ama haddii la qaadanayo markaa gobollo somalilan ay qaadato dhinaca marka gobolada wax lagu qaybsanaya gobolada wax ku qaybsanayaan in xuduudaha la sugo oo runtii sharci ka soo baxo oo dabeedna loo gudbiyo xukuumadda oo xukuumaddu fuliso oo la kala xadeeyo taasina wakti runtii ayay qaadanaysaa marka taas ayaa ka horeysa in codbixiyaashii la mogtahay in doorashadii loo diyaargaroobo oo la diiwaangeliyo codbixiyaashii waxay keliya ku suurtogelaysaa un iyadoo la yidhahdo sidii hore u dhacasay doorashooyinka hore o dhan dhacday inaga daaya doorkan iyoynaan kala xadaynin gentlemanist agreement wax qalaad lagu yidhaahdo aan ku galno oo micnaheegu yahay xal aan raadino xaq maaha laakiin xal aan raadino oo aan doorashada iska galno un in la yidhaahdo laakiin haddii la doonayo sharciyadii waa in moogtahay gobolada la kala xadeeya taasina waa in sharcigeygii weli baarlamaanka runtii kama diyaar aha labadaa nidaam midkii la qaataaba wuxuu u baahan yahay hawl badan oo ka horeysa intaan door codbixiyaasha aan la diiwaangelin waa gartay brofesor maxamuud dhinaca kale taa doorashada haddaan yaro raacsado waxaa isku beegan doorashada wakiilada iyo madaxtooyada oo mar qura dhacaya si aan hore looga looga baran somalilan dadku ma leeyihiin khibrad ama wacyi ku filan oo ay laba doorasho mar qura u wadageli karayaan
doorashada wacyigu runtii wuu fududaan lahaa taasi way fududaan lahayd oo waa la wacyi gelin kari lahaa laba doorasho iyo saddex doorashona mar qura waa la geli karaya o adduunka da way ka dhacdaa oo mar qura ayaa laga yaabaa in la wada codeeyo laakiin wacyigelin bay ubaahan tahay wacyigelinti waxaa laakiin ka horeeya in codbixiyaashii la diiwaangeliyo codbixiyaashii intaan la diiwaangelinna nidaamka doorashada lagu gelayo ma kii hore sidii nidaamkii hore xaal asturkahaa baa lagu gelayaa oo ah gobolada iyo degmooyinkii oon la kala xadaynin intii diyaarka in laga galo inta kale aan laga gelin mise waxaa lagu gelayaa tan reeraha iyo beelaha oo de in dib loo furo dastuurkii ru noqon soo de sharciya laga soo saaro oo ma dastuurkii dhammaanti dib loo fura lakin qodobadaa dee dib amendment loogu sameeyo waxaa afqalaad loogu yaqaano oo dib kab kab loogu sameeyo marka taasaa ka horeysa lakin wacyigelintu way fududaan lahayd waana suurtagal in laba doorasho iyo saddex doorashoba mar wadagelaya haddii dadku wacyi ku filan la siiyo ay la siiyo markaa taas suurtagal bay noqon lahayd lakin sharciyadii ay ku suurtageli lahayd ayaa ka horeeya o adag runtii oo haddii loo guntadana dee shaqayn karata laakiin haddii sida imika ay tahay qaad iyo aan ku qaada iyo jiid iyo aan ku jiido waa qacmadaalis oo runtii waktiga laysku haysta ee saddexda bilood ee imika udhexeeya baarlamaan mogtahay dawladda iyo xukuumadda iyo mogtahay xisbiyada iyo baar mogtahay ay isku wada raacsan yihiin iyo kan ay dastuurka ansixiyeen guurtigu saddex bilood ba udhexaysa laakiin jijiidadka markaad eegti sida aan diyaar loogu haynay hadalka laiskugu tuutuurayo ee qadna qof qolana ayna mas-uuliyaddii u qaadanayn waxaa ka muuqata in saddex bilood baa sheegsaaye ay sanad iyo sanado ay ku darsami karayso haddii aan aan laga gaadhin waan taasina waxay u baahan tahay in caqligu shaqeeyo waa gartay siyaasadda somalilan markaad eegto sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu mashquulay arrinta doorashada iyo muddo kordhinta mashquul fara badan baa ka jira oo muranka iyo shirarka wa isdaba socdaan ma moodaa inay meesha ka baxeen doodihii xisbiyada ee waxa ay bulshada u qaban karaan oo ay ka mid tahay sidii loo xajin lahaa dimuqraadiyadda somalilan ay ku dhisan tahay iyo nidaamkan laga fogaanayo ee muddada lagu dhegeeyo ama waktiga lagu dhegeeyo xafiiska laiska haysanayo dalal badan oo afrikaana ku caanbaxeen ma moodaa marka ma moodaa run waa kugu raacsanahay waxa yoonyootan iyo isjiidjiidad ayaa runtii wakti badan ku luma wuuna ku lumaya imika haddaad aragtid imika intii la taystay in badan baa ku lumaya halkii dadka wax loogu qaban lahaa waxa ayaan dare ah oo imika laisku haystay dhawaan laisku haystay in somaliland stageskii iyo xafiisyadii good officeskii ka fura halkan oo aan ku dhawaaqo oo carabka aan ku dhuftee midowda reer yurub kamid yahay in la downgradegaraynayo oo xaqiiqo ah in hoos loo dhigayo runtii taasina waxay ahayd dadaal ay xisbiyada intay haysigoogii ay haysan lahaayeen ay ka dadaalaan oo ka wada howlgalaan ayay ahayd waxqabadka kale iska daa iminka somalilan waxaa ka taagan dad waxaa lasoo sheegaya oo riboodada imanaya kamid ah in macaluul biyo la-aan runtii dad u dhimanayaan oo qarnigii koob iyo labaatanaad somalilan oo maanta runtii afar iyo labaatan sano xornimadeedii u dabaaldegtay dhowaan ay tahay in dad ay biyo ugu la-aan ugu dhimanayaan xisbiyadiina ay haystaan runtii waa ayaan daro marka waan kugu raacsanahay waxyaalo badan oo kale la qaban lahaa waxaa kaloo kamid ah somaliland bal nidaam caynkeyaan qaadanaa ishaysigan sideen uga baxnaa sidee baan dimuqraadiyaddu waa dimuqraadiyad baan qaadanay somaliland lakin dimuqraadiyadda khudbadii udambeysa obama ujeediyey african unionka wuxuu ku sheegay oo si cad ugu sheegay in dimuqraadiyaddu aan ahaynta dimuqraadiyadda maraykanka un so wuxuu yihi matala aan soo ereedii soo qaato you should not follow american path of democratization marka ina wadada maraykanka inad raacdaan maaha ethiopia mar ula hadlaya wuxuu yihi inay identity kaal noqoto maaha marka dimuqraadiyadda iyo nidaamka waddanka ku shaqayn karaya in la sameeyo oo matalan somaliland nabad bay haysataa laakiin nabaddu maaha nabadda wax ka sarreeyaa jira nabaddu ma joogi karto hataa ina xasiloonayn nidaamka la qaadanaya hadduuna ahayn nidaam xasiloon uuna ahayn nidaam degan oo qaab loo raaco lahayn oo aan ahayn mogtahay adhoc ama waxa loo yaqaano baanqaboojin oo kolba mid mogtahay noocu doona marka loo raacayo aan lahayn marka taas ayaa runtii xisbiyadan ka shaqeeyaan ahayd xagga arrimaha dibadda oo somaliland waxa u badan ay iibinaysaa ay tahay in aqoon raad ay tahay weli runtii waxaa ka jirta gaab badan oo waxa weeyaan xaqiiqooyinka waxaa jira jira waxa weeyaan in somaliland weli aanay lahayn comprehensive waxa loo yaqaano foreign policy adduunka kula dhaqanto oo haddii la aqoonsado maxay doonaysa waxaasoo dhan bay dawladduna ka shaqayn lahayd xisbiyaduna kula taageeri lahayn oo ah complement waxa la yhahda inay istaageeraan ee inay is accuse gareeyaan markasta oo dee gacmaha isku fiiqfiiqaan maaha inay iskaabaan inay haatay ahayd waan kugu raacsanahay in ay ku mashquuleen iga kac kursiga iyo anaa ku fiicnaan lahaa iyo adaa ku fiican oo runtii wakti badanna kaga dhacay wax wax badanna ku seegay bulshadiina moogtahay ku dayacantay jiidjiidad markastana bulshadii wadnaha farta ku hayso maxaa soo yeedhaya hebel baa hadlay iyo hebello waddanka u xidhna wa gartay profesor maxamuud waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijkeena martida microfonka waxaan rabaa inaad hal daqiiqa kusoo koobto maxaa looga gudbi karaa ama looga bixi karaa oo xal u ah arrintan laysku haysta ee muddada kororsiga iyo siyaasaddan calowga gashay ee somalilan
anoo soo koobaya waxa weeyaan waxa looga bixi karaa tii marka hore aan sheegayay in somaliland labada nidaam ee ka dhex jira nidaamka dhaqanka iyo nidaamka xisbiyada badan ee liberaalka labadaa mid qaadato sayna ku qaadan karaysaa labada mid bay ku qaadan karaysaa labada waa suurtagal haddii aan dowladdiisu somaliland inay qaadato xisbiyada badan ee liberaalka inay qaadato waa in somaliland abtirsiinta ka tagtaa oo intay berri soo toosto qof walba abtirsiintiisii iska iloobaa dabadeedna intii isku danihiba ay isku timaadaa iyo inay qabiil cadaysato oo reero iyo beelo sidii somaliland lagu dhisay axdiqarmeedkii burco ee odayaashu soo saareen reere loo qaybsado oo reeraha lagu dhisa karti iyo aqoon oo nidaam qabiiliya oo dimuqraadiyad waxaa af qalad wana imika daraasad baa ka qoray buugan ka qoray la yidhahda calan dimuqracy oo gacanta ku hayo daba gabagaba ku dhow calan dimuqracy dimuqraadiyadda calaanka waayo dimuqraadiyaddu waxa weeye in dadku ay yeeshaan go-aanka marka go-aanku waxay ku yeelan karayaan siduu obama khudbadiisii ku sheegay udambeysa aan dib ugu celiye uu kashe uu ka sheegayna waxa weyaan in trustiga dadka bulshada la helo marka labadaa nidaam haddaan soo koobo labadaa nidaam oo ah in laga tago abtirsiinta oo xisbiyadana la yeesho iyo in me abtirsiintii mar haddaan laga tegayn iyo reerihii iyo sijiidadkii reero haas markaa runta laysku sheego wax lagu qaybsado laystira koobo haddii la doono sidaami qaybsi lagu qaybsado four point fiveka soomaaliya oo kale ka jirta ee tu halkan kamid lagu sameeyo marka kuwaasaan isleehay ayaan xalka noqonaya labadaa mid in loo go-o aad baad umahadsan tahay profesor maxamuud cabdi sheekh waan kaga mahad celinaynaa wakhtigaaga iyo ka qaybgalka barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aan ku soo qaadannay muranka siyaasadeed ee ka taagan somalilan barnaamijka waxaa marti ku ahaa brofesor maxamuud cabdi sheekh axmed hormuudka macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ee jaamacadda hargeysa waxna ka qora arrimaha somalilan iyo geeska afrika intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idin ku dhaafaya sidaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa eed wada sugayseen aweyska washington iyo cashacuud
caawa idinku hayana waxaa ka mid ah mukulaal maamusha goob laga raaco tareennada lamaane u dhashay dalka turkiga oo xafladda arooskooda ku qabsaday xero qaxooti si ay ugu farxad geliyaan dadka ku jira xerada iyo qayb kale oo ka mid ah waraysigii fanaanka axmedey abubakar dalka turkiga ayaa toddobaadkan aad u qabsaday warbaahinta caalamka kadib markii ay go'aan ku gaareen in ay xafladda arooskooda ku qabsadaan xero qaxooti oo ay ku jiraan dadka ka soo barakacay dagaalada dalka siiriya ee ay dariska yihiin lamaanahan ayaa si weyn u soo jiitay dareenka caalamka waryaheenna maxamuud mascade ayaa qudhiisa ka mid ah dadka sida weyn u jeclaystay oo weliba u faruuri qaniinsaday in haddii arooskiisa dib loogu soo celin lahaa hee oo aad tahay maxamuud kusoo dhawo barnaamijka mar kale cashartaad baad umahadsan tahay sideedaba ad ogtaho dee guurku mar kasta waa iska farxad joogta oo farxaddiisa ayuu leeyahay laakiin farxadda wiilkan iyo gabadhan waddanka turkiga u dhashay guurkooda ka sokow kumanaan dad ah oo qaxooti ah oo reer syria ayay arooskoodii ku farxad geliyeen waad la socotaa waddanka syria fara badan ayaa ka qaxweela iyo ku dhawaad sideed milyan ayaa barakacay oo afar milyan oo ka mid ah dalka dabadiisa ay degan tahay kumanaan dad kuwaas ka midana waddanka turkiga dhinaca xuduudka uu kala leeyahay syria ayay degan yihiin marka wiilkani gabadhan oo la yidhaahdo caasha ee fatxullah uzumjuklu iyo weliba esra bolat ayaa waxa ay guurkoodii go-aan ku gaareen inuu ka dhaco xero qaxooti oo magaalada kilis la yidhaahdo ku taala oo ay qaxooti fara badan oo siriyana ku nool yihiin sheekadan waxay marka ka timid markii hore oo aragtida keenay wiilka aabihii oo u soo jeediyey wiilkiisa dhammaan dhow maadaama aad guursanayso waxaa sooma habboona intii aad dad fara badan oo asxaab iyo waalidka ka mida aad casuumi lahayd iyo walaalaha oo iyagu baahi fara badan baan u qabin lacagtan iyo cuntada aad bixinayso inaan siino qaxootigan walaalaheen reer syriya ee dariskana laah oo baahiteena ka badan u qaba wiilku arrintii uu jeclaystay wuu ka helay gabadhiisa uu guursanayo ayuu u sheegay inkastoo markii hore ay gabadha ku adkaatay inay sheekadan ajiibto laakiin markii uu sheegay in dadkan qaxootiga ay u baahan yihiin in la saacido wuxuu noqday go-aan ay wada qaataan sidaasina wuxuu aqalgalkoodii ama meherkoodii uu ka dhacay xeradaas qaxootiga ee kilis ku taalla weliba raashinka caashaay iyagaa bixinayay oo dadkii faraha badnaa markii cuntadii la kariyey iyaga ayaa ugu gurayay saxamadii ay dadku ku qaadanayeen raashinka wow qudhayda waa daawaday meelo badan ayaa lasoo geliyey waa daawaday muuqaalka labadan lamaanaha iyaga oo dharkii isagana uu suud wato iyadana ay wadato cambuurkii quruxda badnaa ee xilliga arooska la gashan jiray kolley isugu tala gashay iyada oo sidaa cunnada u qaybinaya waan daawaday qudhayda waan arkay laakiin waxaan isweydiiyey maadaama labadan lamaanaha ah ay go-aankaasi qaateen oo dadkaasi qaxootiga ah talow dadkii qaxootiga ahaa ee iyagu la door biday in farxadda lala qaybsado maalintaasi siday iyagu dareemeen aad iyo aad aad bay usoo dhaweeyeen waxaad ka dareemaysaa weliba e, muuqaalada markaad aragto siday u faraxsan yihiin ee ugu sacbinayaan e, sawir guud oo la wada gelayo a- a- arooska iyo aroosadda ay dadweynihii e, dhexdooda ku galeen marka wejiyadooda farxadda ka muuqata waad dareemaysaa E, caasho dee mar kastoo qof uu qaxooti yahay uu dalkiisi kasoo barakaco uu meel kale ku nool yahay e, ka sokow in raashin la siiyo ciddii u dhaqanata ee farxad gelisa ee baahidooda kala xanuunsata mar walba way dareemayaan wayna soo dhaweynayaan e, waxaa xusid mudan e, cashaay e, gabadha isra hadal ay tiri oo ahaa waxay tiri waxaan aada ugu faraxsanahay in e, arooskaygu uu noqdo e, fursad aan cuntadiisa kula wadaago e, dadka baahida badan u qaba marka e, halkaad waxaad ka dareemaysaa meeshii raashin la siin lahaa dad saa ka soo quraacday dheragsan faraxsan ee oo- oo baahi badan ba aan u qabin marka qaar laga yaabo cuntadii kala bar in la daadiyo halkan waxa ay tilmaan bixinaysaa ah in e, haddii wax la bixinayo mar walba ay ku wanaagsan tahay e, meesha baahida ugu faraxa badani ay jirto sidoo kale wiilku waxa uu leeyahay isna e, aad bay arrintan ii farxad gelisay e, in mataqaanaa walaalaheenna e, wiilasha iyo gabdhaha leh ee reer syria aan arooskeenni ku farxad gelino iyadoo markaasi hay-ad e, wadanka turkiga ay kasoo jeedo hay-adaha gargaarkuna ay gacan naga siisa buu leeyahay sidii aan dadka e, raashinka baabuur ugu qaadi lahayna siiyeen marka wuxuu leeyahay insha allah waxaan rajaynaynaa in e, sheekadeennu ay horseed u noqoto in dad kale oo fara badan ay nagu daysadaan oo Een, dadka dhibaataysan ay saacidaan een, afkaygaad ka boobtay een, eh, mascada markaad u fiirsato inta badan lamaanayaasha isguursanaya waxay casumaan sidaad carabka ku dhufatay lamaanahana ay sheegeen dadaan u baahnayn oo dadka dheragsan ayaa inta badan eh, la marti qaadaa oo ehela oo saaxiibo ah oo qaraabo leh oo soo quraacday oo dheragsan iyada oo markaana ay meelaha qaar dhici karto in waardiye loo sameeyo ama hoteel ammaankiis la ilaalinayo uu ka dhaco iyadoo dad fara badan oo baahan kuwan xerayba ku jira laakiin dad kaloo badan oo caalamka waxaa jira oo baahan oon xero ku jirin haddana aad aragto mararka qaar in hareerahooda cuno lagu cunayo marka tani ma moodaa inay dirayso fariin ah lamaanaha isguursan doono wixii hore usoo dhaca waaba dhiceen lamaanaha isguursan doono intaad cunadii iyo wixii aad baxsan lahaydeen aad ku farxad gelisaan dad u baahan in laga farxiyo aad iyo aad horta e, guurku sidiisaba e, farxadda ka sokow haddana labada qof isguursanaysa e, waxay u tahay alla baryo e, waxay eebbe ka baryayaan inuu guurkoodu raago ubad caafimaad qaba oo wanaagsan e, ilaahay oo siiyo e, marka waxaan u malaynayaa ducadu mar walba waxay e, ugu wanaagsan tahay ducada ay duceeyaan dadka dhibanayaasha ee baahan oo mataqaana ishaga e, si kal iyo laaba u duceynaya e, hooyo ka mid ah hooyooyinka ee waddanka maraykanka ayaa qoraal dheer oo qorta waxa ay ku leedahay cashoy ee wiilkayga iyo gab- wiilkayga oo ku ar- qalgalaya ee magaalada san antonio gobolka texas ayaan u diray e, qoraalkan waxaan u rajeeyey marka inuu sidaa oo kala yeelo inkastoo aan ogahay inaanay hadda suuragal inuu go-aankii ay sii gaareen laakiin waxaan ugu diray bay leedahay inaan e, tuso bal wiilkan iyo gabadhan waxay horseedeen inay wax wanaagsan tahay si mustaqbalka loogu daydo marka halkaa waxaad Marka- dareemaysaa durbaba inay bilaabatayba in laga hadlayo dadyow kala di- gedisan e, duni kala mataqaanaa e, dhaqana ay arrintii e, durbaba ka hadlayso weliba ay bogaadinayaan oo si kal iyo laaba ay arrintan u taageersan yihiin marka aniga laftaydu e, markaan sheekadan akhriyey aad baan uga helay waxaan islaa talow iyo arooskaagii dib u soo celiya adadna sidaa kole yeeshida marka markaan soo koobno tuducda guud ama ujeedada guud ee lamaanahan u dhashay wadanka turkiga waxay tahay nin qada haysta cashaha ugu darina ama nin quraac haysta qadaha ugu darine midaan intaba haysan siiya wixii aad baxsanaysaan aad iyo aad si wacan weliba
nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban dad badan oo horay ula fajacsanaa inay jiraan eeyo saraakiil ciidan ah ayaa haddana waxaa maanta soo baxay in ay bisadi maamulo ka tahay weliba maamulaha ugu sarreeya ka noqoto goob tareenada laga raaco waa sheeko xiise leh colaad oo hadbadh dhan ka fiirinayay sheekada ayaa siday wax u dhaceen ama ay wax u jiraanba inuu sheegay colaad cashoy horta bisadan aad ka hadlaysa iyo buklaashan sida hadba dadka u yaqaanaan qaar dadka qaar u yaqaanaan aad ka hadlaysaa waxay madax ka tahay goobtan tareenka laga raaco oo la yidhaahdo kishi eh, train station dalka japan bariga fog bay ku taallaa magaalo la yidhaahdo kino kawa marka bisadan baa looga dhigay madaxii ugu sarreeyay ee tareenka oo supermaster waxa la afka afka qalaad lagu yidhaahdo ayay halkaa ka tahay calaashaan qofka ugu sarreeya ee maamula goobtaasi tareenka sida uu- kelimadan ay noqonayso waa sidaa qofka ugu sarreeya ee halkaa maamula waa tahay marka ma dad baa la waayay maxaa mukule loo laga doona caashoy ee da- dalalkan hore u maray reer galbeedka iyo kuwa soo korayaba waxaa jira waxa marka suuqu ay waayaan oo goobi ay maaragtay da- dabku ka dhaco ama dabku ka damo waxaa la sameeyaa xayeysiis ama en- en- en dacaayaad loogu talagalay in lagu soo jiito dadka ganacsiga meesha la keeno marka shirkaddan waxay ku dhoweydba inay xiranto oo goobta tareenka tareenada qaar baa iska socon jira iyagoo cidina aanay saareen waqtigii loogu talagalana socda sidaa daraaddeed qof ka mida shirkadda ayaa alif fikirka la yimid oo yidhi "Eh, waxaan isku dayaynaa inaan dad soo jiidano dadka jabaankana waa dad ka hela en- en- en waxyaabaha f- en f- qosol qosol kale iyo waxyaabaha layaab kale dad adigu hela marka wuxuu alifay in bisad la keeno meesha en bisadaana laga dhigo madax dadku marka si ay u yimaadaan halka iyagoo eegaya bisad madax ka ah maxadad tareen ama goob tareenada laga raaco ayaa tareenkiibuu halkaa faa'iido ka helay oo dad badan baa soo raacay marka dad fara badan oo aan adeegsan lahayn goobtaasi tareenka ayaa mukulaashaas inay arkaan darteed bay usoo raacayaan tareenka waxay abuurtay dalxiis dad baa imaanaya mukulaashiiba isla sawirayaan eh, sawirro iska qaadayaan waxaa laga yaabaa dhul fogfog oo xataa jabaan ka baxsan baa looga yimaadaa oo bisadaasi loo soo arko maamulaysa wax- maxadada marka baniaadamku markaad fiiriso mararka qaar waxa la iska dhaadhiciyo marka dadkiibaa laga dhaadhiciyey in basada meel maamusho iyagiina waxay u tegayaan halkaas si ay usoo arkaan marka colaad waxay dad badan isweydiin karaan een, bisadaasi ama mukulaashaasi marka ay goobtaasi tareenka ay dhex fadhido waxaan ognahay goobaha tareenada waa raacnaa Een, qof baa dhex fadhiya haddii eh, kaarka aad ku ku raacaysa uu kuu shaqayn waayo haddii ay kaa furmi waayo albaabkii uu kaa furmi waayo waxbaa la weydiiyaa marka mukulaashani meesha dhex fadhida sidee dadka ula macaamishaa caasho isla su-aasha een, wargeysyada dalka jabaan ka soo baxay iyo wargeyska the daily mail ee sheekadan wax ka qoray ayaa waxaa la weydiiyey isla maamulaha baniaadamka ah ee aan bisada ahayn ee shirkada maamula ee Marka waa lagu hawsha wada.
lamaan yahay Waa lagu miya?
lamaan yahay marka wuxuu yidhi sh- eh, bisada halkan bay iska fadhisaa labis qurux badan baa loo geliyey koofidii askarta een, tareenada ka shaqaynaysa baa loo geliyey qof wax maamulay u ag tahay mana dhaqaaqayso mana tegayso laakiin jawaabta marka su-aal nooca oo kale qof uu la yimaado ama qof uu doonayn isla sawiro ay bixinaysaa waa un miaw unbay tirahdaa marka jawaabaan midda ahayn ma hayso laakiin sh- hawshu waxa weeye dad baa maamulaya bisaduna waa maqaarsaar oo halkaabay joogtaa oo waxaa loogu talagalay in dadka lagu soo jiido marka waa un qayb ka mid ah habka xayeysiinta ee dalalkan galbeedku adeegsanayaan Een, qoladaana waxay ka faa'iiday bisad laga yaabo inay ugu- beeceedo dhanba ay tahay eh, eh, eh, eh, dalka jabaan ka joogto wax ka yar boqol doolarka maraykanka ah in ay u soo hoysay toban dhibic afar milyan oo dollar oo sare loogu qaaday shaqadii tareenkaas oo markii hore ku dhoweedin shaqada ay joogsato tareenka uu meesha ka baxo marka mukulaashani ma la siiyaa mishaar Een, mishaarkeeda waxaa laleeyahay mukulaashin waxay qaadataa saddex kun iyo toddoba boqol oo dollar laga yaabo in dad badan oo maaragtay eh, soomaaliya oo shaqaysta ay ka mishaar badan tahay waa tahay marka maxay ku qabataa
dabcan een, mishaarka sida iyadu maqaarsaar u tahay baa laga yaaba inuu maqaarsaar yahay oo een, inta yare un eh, dawadeeda iyo caafimaadkeeda laga siiya mooyaane inta kalena shirkadda iska haysato ama akaan waa loogu shubayaa Ila- hadday xanuunsato ila qof- hadday markay ritaar gasho shaqada ka fariisato ileen qofki- ileen qo- ileen qof walbaa markuu dhintaa qof baa dhaxalkiisa leh dabcan shirkaddan waxay u aruurinaysaa lacagta hadhow marka bisadu dhimato in iyadu dhaxasho
adle alle dubeedaangeysa dubedaangeysa waa
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkii hore waxaad qayb ka maqasheen waraysiga fanaanka axmed dey abuubakar oo ay magaalada boosaaso kula kulantay waryaheena faadumo yaasiin jaamac toddobaadkanna waxaan idin hayaa qayb kale oo ka mid ah kusoo dhowaada
waxaan ibaanayaa weli ayaa ku kulamiyo hasaa waxeedii habeenkii habeenkii habeenkii hallo hallo hallo hallo hadimooday awga haykacay markii ah hadimooday awga haykacay markii ah itale itale italeedi wayne
heesta halow midhaheeda yaa iska lahaa midhaheeda waxaa lahaa aniga iyo ismaaciil yari ayaa iska kaashanay iyo codkana anigaa lahaa marka kulankii iyo gabadhii wadahadalka inay dhex mara bay ku saabsaneen kulli ah iyo telefoonka Een, axmedow telefoon ma jirin xagee telefoonka heli jirtay way yarayde waa jiray waxaa jiray kii gacan- gacanta ma jirin laakiin kan kale oo guryaha aa jiray wa- waana waana yaray Een, habeenka heesta halow ee, taariikhda ay ku baxday bal haddii aad dadka maqashiiso waxaad oran lahayd Eh, taariikhda horta waa la wada yaqaan gurigooday joogta iyada guriga telefoona yaalay Eh, anigana tiyaatarkii meelahaasaan kala hadli jiray marka yaa ku kaxeeyey habeenka ama naadi iyo qolooyin kale asxaabta gartay Een, axmedow een, waxaa jira in gabadhii aad jeclayd uu guursaday nin kale Een, isla markaasna uu u kaxaystay magaalada qaahira ee dalka masar Een, waxaa jira hees caan ahayd oo ga- ku saabsanayd gabadha iyo magaalada loo kaxeeyey oo qaahira maxaad nooga sheegi kartaa heestaa iyo sababta ay ku timi waa run heesta waxay ahayd magaceeda qaahira kalkacal tagay qaahira kalkacal tagay yaa kala qorsheyn kara qoraxdii dhacdaba qisay subaxi keentaa axmedow adigoo raalli ah wax yar muku luuqeyn kardhaa heestaa qoraxdii dhacdayba qoraxdii dhacdayba qisay subaxi keentaa qiimaha jaceelkuna qiimaha jaceelkuna qalbigu wax yeelaa
waxaa aniga lay qoray oo ma mada xanuunke oo ma mada xanuunke qarnigoo labaatana qarnigoo labaatana ama qayla sanraba qaahira qaahira kalkacan tagay qaahira qaahira qaahira kalkacan tagay nafda waxaa u qaali ah nafda waxaa u qaali ah waqtigii ay jeclaateen nafda waxaa u qaali ah nafda waxaa u qaali ah waqtigii ay jeclaateen kucaashaqalayana kucaashaqalayana nirma qari karaaye عاشق لا ينام عاشق لا ينام سر مطر الكرايم صندوق المحيط يا مدام حسن سلوك مطن عياني سلوك مطن عياني قرني قول بطنا قرني قول بطنا أنا طيلة طاهرة طاهرة كالكعل تجي طاهرة طاهرة كالكعل تجي يا يا يا يا يا يا كلام قرشين كلام aad baa u mahadsan tahay axmedow wax badan oo dhegaystayaasha ka mida xasuus bay dib ugu celinaysaa heestaasi bal dhinaca kale waxaa la sheegaa axmedow in gabadha adigu aad aad u jeclayd balse waxa dhab ah in caasho ay isku tuurtay webiga niil ee dhex mara magaalada qaahira ee dalka masar ma dhabbaa in jacayl dartiis ay isugu tuurtay webiga mase arrimo kale oo nolosheeda ku saabsana ayaa jiray
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washington inta aan kaga gudubno toddobaadka dambe ayaad barnaamijkaasi mid lamid oo xiise leh aad dhegaysan doontaan inta ka horeysa idaacaddeen iyo gabagabo mareysa aan weydiiyo maxamed cabdi xasan bal qodobadii warka ugu door karoon mahadsanid colaad magaalada kabul ayaa maanta xaaladaada ku jirtay kadib markii uu dhacay mid ka mid a gacanka hadaladii ugu daraa ee magaalada sanadkan soo mara dagaalyahaniinta mucaaradka ayaa qaaday weerar ismi daamina oo xiriira kuwaasi oo jimcihii shalay ka dhacay magaalada kabul iyo hareeraheeda waxaa wa- weerarka ku dhintay dad konton ka badan oo ay ku jiraan sagaal ku sugnaa saldhig militari oo maraykanku leeyahay dhimashada dadka shicibka ayaa ah tii ugu sarreysay ee hal weerar wax ku noqota sida uu diiwaan geliyey howlgalka qaramada midoobey ee fadhigiisu yahay magaalada kabul sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda ayaa suquul dhacdadani waa tii ugu darayd ilaa iyo sanadkii laba kun iyo sagaalkii sidoo kale waa weeraradii ugu daraa ee dhacaa ilaa iyo markii ururka taalibaan uu shaaciyey inuu dhintay hogaamiyihii ururka mulla cumar ma- mulla maxamed cumar weeraradan ayaa dhaliyey su-aalo la iska weydiinayo mustaqbalka wadahadalada ururku kula jiro dowladda isbahaysiga nato ayaa sheegay in qaraxyadaasi uu ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka nato iyo sideed qof oo rayida kuwaasi oo u shaqeynaya xarumaha ururka nato bayaan qoraala oo soo saaray bane- bayaan qoraala oo soo gaadhay v o eda ayaa ururka taalibaan oo ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxyadaas iyadoo ururku uu sheegay in saddex ka mid a dadkii lasoo isa soo miidaamiyey uu qorshuhu ahaa inay beegsadaan saldhigga maraykanku uu ku leeyahay magaalada kabul dhinaca kalena ciidamada dalka maali ayaa xoog ku galay hotel ku yaala bartamaha dalkaasi iyagoo soo badbaadiyey afar la hayste soona afjaray ismariwaa ka taagnaa hoteelka oo ay mintidiin halkaasi gashay xoog ku haysteen muddo ka badan afar iyo labaatan saacadood kaasi ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo toban qof hoteelka ayaa hoteelka weerar ka dhacay ayaa ku yaala magaalada sivar oo qiyaastii lix boqol oo kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta caasimadda dalkaasi ee bamako ciidamada ammaanka ee dalka maali oo saaka ku guuleystay inay xoog ku galaan hoteelkaasi ayaa adeegsaday sha- oo- hoteelkaasi oo adeegsan jireen shaqaalaha qaramada midoobay ayaa waxaa halkaasi laga sii daayay afar qof oo kooxda mitidka ay halkaasi ku haysatay dhinaca kalena qiyaastii sideed boqol oo muhaajir ayaa gaadhay dalka talyaaniga maanta oo sabti ahayd iyagoo saaran markab laga leeyahay dalka norway oo kasoo badbaadiyey xeebaha dalka libiya khamiistii lasoo dhaafay aad baad mahadsantahay maxamed intaasina waxaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socotiinayay maxamed cabdi xasan sandheer anigoo maxamed colaa xasana inta aan kulmayno dhammaan waa v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.